muuse biixi cabdi waxaan ogeysiinaynaa hawsha eerboorka ceergaabo timi inay tahay mid aan annaku aanan garan waxaannu kaa codsanaynaa hawsha inaad soo fargeliso haddii nabadgelyo la rabo weeye qofkii beerta lahaana wuxuu u diyaar yahay saacaddaa inaanu dib uga tegin maadaama madaxilaa madaxweyne ogeysiiyey inaanu kaba teginba haddii lagu gogo'ayo meelu qabto ma hayo haddii kale dadka dee baaburha loo keeno sida aarareed ha laga raro dhulka dhulka annagaa leh ilaa ingiriiskii cashuur baan bixinaynay dowladdu cashuurteedu waa naga qaadaysay afartan sanno konton sanno toddobaatan sanno boqol sanno intaaba waa nalaga qaadayay cashuurta maanta in dhulkayagii sidaa ku tagana wax aanu annagu diyaar u nahay ma aha waxaannu ka codsanaynaa madaxweynaha somalilan inuu arrinkaas soo farageliyo dibna u eego kicin iyo barakicin iyo maxaanku idhaahdaa kixin nala qixinayo weeye taasina wax soconaysa ma aha eeriboodkii maaha waa beer dad leeyahay gee xoolaha kacbay waa aragta eeribood ka ballaaranka ceergaabo aniguma hayo wax allaale iyo wax laga weydiiyey jirin wax waraysiya war hadal lagala yeelan tallaabo laga qaado sharciga meelka kaga taalla anuguma garanayo haddii dan dadweyne gasho xaq wuxuu u leeyahay muwaadinku in loo qiimeeyo meeshiisa bogcaddaa bogcad leegna la siiyo halkan waxaa ku nool dad maxaysataa curyaamo kuwa indhala kuwa faali qaba kuwa maxasa kuwa carruur yaryara baa ku nool guryahoodii dhammaan iyo beerahoodii waxali waa garoon hadday dawlad tahay oo dawladdu doonayso ay dan guud doonayso ciddii danta guud wixii laga maarmi waayo dawladdu waa u qiimaysaa maataday meelgeysaa wixii kuwa bukay meelgeysaa kuwa faaligu qababay meelgeysaa kuwa indhala bay meelgeysaa dee dawladdu laakiin ma aha amar dawla weeye cagtaa laydin marinaya ruuri baa noo jooga meelaannu aadno ma laha mana tegi karano annagu xoolodhaqataannuna geelii iyo adhigii iyo qaanoo xihaysan waxaan maqlayay dadkii mas-uuliyiinta oo gobolka mas-uulka ka ahaa oo yidhi dadku way ku qanacsan yihiin raalli bay ka yihiin beentood weeye buurahaan ka soo degi waxaan ka war helay dadka in beerihii laga qaaday madaxweyne ma og tahay adigu in dhulkii la baabi'iyey horta dhulkii la baabi'iyey cergaababa digada laga dhigay ma og tahay oo dadkii deegaanka ahaa oo beeraha ku lahaa oo maxasaysatada ahaa oo maatada ahaa oo ilaa lixdankii deganaa halkan maanta dareenkooday ku soo bandhigeen waxay gaadhsiiyeen inaanay cidna ka aqbalayn inay dhulkooda ka kacaan difaacanayaanna ninka beertaadii le beer baan bixiyey oo beertaadii aanad cagaf marinin meeshana qaarkoodba aanay ku lahayn beere shacabku yaabeen ma beeraha dadkaad sheeganay